wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle maxamuud axmed gacal oo ay weheliyaan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada balcad xildhibaano ka tirsan hirshabeelle ayaa waxa ay dhagaxa dhigeen aargo u dhexayn doonta gobolada shabeellaha dhexe iyo banaadir ujeedka loo dhisay taaladan ayaa ah in la ogaado xuduudka u dhexeeya labada gobol qaar ka mid a xildhibaanada kasoo qaybgalay dhagax dhigga iyo gudoomiyaha degmada baalcad iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka warbixiyey muhiimadda aargadan la dhagax dhigay dadku meelaha ay ku kala egyihiin gobollada in la caddeeyo dadkana loo caddeeyo juqraafi ahaan ma khusayso in mataqaanaa waxay ahayd siyaasad iyo ma khusayso iyo danooyin gaar ah waxay khusaysaa arrintan arrin ku saabsan xadiinta iyo kala jihaynta iyo ogaanshiyaha gobolka banaadir iyo gobolka shabeellaha dhexe meesha ay ku kala eg yihiin waxaan rabaa marka ummadda soomaaliyeed iyo saaxiibbada siidka hirshabeelle iyo saaxiibbada gobolka shabeellaha dhexe iyo dadka soomaaliyeed kale inay ogaadaan xuduuddan waxay u dhexaysaa gobolka banaadir oo caasimadda soomaaliya ummadda soomaaliyeed iyo gobolka shabeellaha dhexe waxaanoo suurto gashay inaa xadka u dhexeeyo gobolka banaadir iyo gobolka shabeellada dhexe qaybta ceel cadde ee inaa maanta ka dah furno oo ka dhagax dhigno aargo weyn oo muujinayso astaantii xuduudnimo ee labada gobol ee gobolka banaadir iyo gobolka shabeellada dhexe aargadaas oo ay iska kaashanayaan hirgelinteeda ee maamulka degmada balcad iyo dowlad goboleedka shabeelle iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe uu wakiil looga yahay guddoomiyaha gobolka aargadaas oo lagu xadaynayo xadkii maadaama dhulkii kaawoyn laga qoday oo in muddaa u baaba'ay xadihii hore ay baaba'een aargooyinka dumeen in aarga weyn oo bulshada soomaaliyeed ee rabta inay dalxiisu soo aado dowlad goboleedka hirshabeelle gobolka shabeelle dhexe degmada balcad arkaan inay soo galeen muujinaysa astaan muujinaysa inay soo galeen gobolka shabeellada dhexe dowlad gobolka hirshabeelle xadkaas oo muhiim u ah bulshada ku guushta waddadan amba dalxiiska u socoto iyo maamulada oo ay isqabqabsiyadii dhuleed amba xaaladihii geli lahayn ay caddaynayso waa sax in muxuu ahay labada xad labada gobol xad loo kala sameeyo ama muxuu ahay degmooyinka oo degmada balcad ee xuduudka laleedahay degmooyin badanay la leedahay xadayntana kan kaliya ku maykaa doontee degmooyinka kalena gudbayna haddii alla yidhaaho ay xadka la leedahay degmada aad guddoomiyaha ka tahay sidoo kale waxaan soo dhoweyhaynaa horumarka iyo maaragtay laga fuli doono gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada warshiiq waxaan rabnaa aad iyo aadaan u soo dhoweynaynaa dalkan waxaa ka jirta hal dowladoo la yidhaha dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya dowlad aan ayn kama jirto dowlad goboleedyadana xubn xubno maaragtay dowladda federaalka ka mida waaye marka haddii alla yidhaha wax walbo horumar hol dowladda dhexe ay ka fulayso gobolkan amba isteedkaanna waa soo dhoweyhaynaa laakiin waxaan rabnaa waddada ay leedahay inaan soo loo maro